magaalada boosaaso ayaa lagu soo gabagabeeyey ololo nadaafadeed oo jidadka ku yaala xaafada bandar qaasim looga qaadayay qashinka iyo dhagaxaanta si loo soo celiyo bilicda magaalada ololahan ayaa waxaa iska kaashaday maamulka iyo bulshada xaafadaasi si ay ula tartamaan xaafadaha kale ee boosaaso kuwaasi oo iyagana wada dadaallo lagu horumarinayo wadooyinka gudoomiyaha xaafada bandar qaasim ee magaalada boosaaso cabdimahad maxamed ismaaciil iyo gudoomiyaha laanta wadajir xaafadda bandar qaasim ee magaalada boosaaso sahro faarax guutaale ayaa ka warbixiyey ololahan ay wadaan waxaan ka shaqeynaynay shaqadii ahayd isbuuclaha ahayd gurista dhagaxunta xaafadda badar qaasim oo maanta si guud noogu soo gabagabooday afar tallaamood ay ka kooban tahay xaafadda badar qaasim waxaan uga wada shaqeynay si wada jira waxaan u mahadcelinayaa dadka igala shaqeynaya ugu horeeyaan guddoomiyaasha laamaha iyo horjoogayaasha xaafaddaas runaantii xaafaddu waa xaafad aada u ballaaran waxaana ka qaadnay dhagaxyaasha nii muuqda waa ka soo gurnay dadka qaybna dhagaxyadooda way xariisteen wadooyinka xooggoodiina waa banaynay insha si fiican oo qurux badan baa u banaynay wadooyinka waaweyn ay marto xaafatu carab waa konton wado oo cadayaal iyo laamihi iskugu jiraan wadada weyn ee maqaska ilaa isku xira ee laboorka ilaa takada iyadana dhagax badan baa ka qaadnay iyo dhinaca kaleeto wadada isku xirta wadada gaaca oo ilaa dowladda hoose ilaa elboorka iyadana oo laba wado oo maqaska kusoo wada kulma oo yihiin mataana ah labadaba si ballaaran baa uga shaqeynay annagoo ah xaafadda laanta wada jir waxaanu ka shaqaynaynay dhagax guridda saddex maalmood haddeer waxaynu ag joognaa suqyaraha yar agtiisa waanu guraynaa dhagaxii waxaanu bannaynaynaa waddooyinkii waxaanu samaynaynaa bilicda xaafadaha oo aannu ku jiro hawl badanina naga qabsatayoo dadka qayb baanba ogolayn in dhagaxa laga qaado laakiin waannu ku khasabnay inaannu ka qaadno annagoo aan wacyigelin dabadeed waxaannu u mahadcelinaynaa guddoomiyaha degmada boosaaso cabdifataax cismaan shanle baannu u mahadcelinaynaa oo shaqada nagu rabooriyey inaannu ka shaqayno ololahan ayaa looga gol leeyahay in bulshada lagu dhiirigeliyo sidii ay door uga qaadan lahaayeen bilic soo celinta magaalada